shacabka ku nool deegaanka Gobsoro hoostaga degmada Gaalkacayo ayaan haysan adeegyada aasaasiga u ah nolosha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo baahiyo kale kuwaasoo muddooyinkii dambe bulshada deegaanku caqabado kala kulmayeen. Ugu horeyn, gudoomiyaha deegaanka Gobsoro iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka hadlay baahiyaha ka jira deegaankaasi.
ugu horeyn hortay een, qofka bini aadamka ah biyaha wuxuu cabo biyaha ugu horeysa nafta biyihii hadda waa waa waa haysanaa laakiin agabkii lagu cabi lahaa ama qaybin lahaa ama xoolaha ama dadka u qaybin lahaa baa nugu yar waxaa nugu yar waastooyinkii oo sida arkaystaan waa siduu ay tahay hal waastaa oo geele hal waastaa oo keligeed ay tahay waastada ariga sidoo kale keligeed kiyoska dadku ay ka cabaan ama dhaamanku ay ka cabaan ay tahay keligeed sidaas daraaddeed masale intaas waxaa usii dheer inay hal tuubo ay isku madho waa isku hal tuubo ay yihiin waa arkayseen hadda lix- saacaddu lix saac iyo jajab bay ahayd haddeer arigii meeshaan ugu ugu dambeeyo ka dareeray inuu qoraxda u baaba'o khatar buu u galay Een, xilli hameena sidii loo soo horay inuu haddeer dareeray waxayse kaloo aysan lahayn deegaankan gobsoor een, xaruntii caafimaadka ee qofka caafimaad inuu helo baa shardiya Een, waana ka hadli doonaan
Een, baahiyaha hadda ka jirana ceelka wuxuu u baahan yahay dayactir wuxuu u baahan yahay waastooyin wuxuu u baahan yahay tuubooyinka laga bedelo wuxuu u baahan yahay magaalada biyogelin ceelka haamaha oo la- oo la badiyo intaas ayaa ceelku u baahan yahay wuxuu kaloo u baahan yahay solar oo solarku ma siin karo markii cadarku ay tahay in motoor loo kiciyo buu buu rabaa oo solarku wuu ku yar yahay in solarka loo badiyana wuu rabaa Een, qaybo badan oo solarka ka bidana way hallaysantao sidaan hadda heeta ku soo aragnay Een, in ayagana la bedelay rabaan waxaa kaloo deegaankan u baahan yahay een, male deegaankan waxbarasho waa ujeedaan maanta wax bulsho dhooban oo u baahan waxbarasho Een, xarunta ay wax ku baran lahaayeenna ma leh macallimiin wax bartana ma leh Een, la geeyo maleh waa dhegbax baag la dhihi jiray een, ilmuhu sidoo kale hadday naga xanuunsadaan ilmuhu hadda way naga xanuunsan yihiin magaalo la geeyo ma laha magaaladu isbitaal nooma leh halbiyogelin nooma laha abaaraha iska jira abaarahaas waxaa suura qofku een, wuxuu ku qaata ilmaha inuusan haysan een, sidaas waxaan soo dhoweynaynaa wafdiga iyo gudoomiyaha ee mas-uuliyaddana soo salaantay waxaan soo dhoweynaynaa intii waxgaradka iyo ka hadleen iyo culummadu baan daba joognaa Ee, waxaan ra- waxaan u baahannahay waxbarasho ma haysano dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee arrimaha samafalka iyo mashaariicda doctor bedel sheekh liibaan oo deegaanka kormeer ku tegay ayaa sheegay inay ka maamul ahaan caqabadaha ka jira deegaankaasi wax ka qaban doonaan waa idiin mahad celinaynaa dadaalkii iyo hayaankiina rajaynayna insha allah meeshaan oo caasimad ah oo bariga gobolka mudug caasimadu ah inaan gaarno dadaalkiina wada dhallinyaradana waxaan rabnaa inaan waxbarashooyinka ugu yaraan xataa een, wasaaradda waxbarashada waxaan ka rajaynaynaa insha allah in macallimiin ee, insha allah ida- idinkeena ka codsanaynaa inaad ardada iyo dugsiga markaa ka soo baxaan inaad geysaan iskuulka geysaan oo naafac siduu ilmuhu noqdo dalka iyo dadkana wuxuu anfaco haddii kaleto wuxuu kaa noqonaya wiilku adigana waxba ku tari maayo eh, qof iska xamaali uu noqon doonaa aad iyo aad ayaan kuu mahad celinaynaa ilaahay subxaana wa tacaalana